degmada qandala waa meelaha abaartu ay aadka u saamaysay meelo badan oo ka mid ah waxaa laga yaaba saddex sano inaan roob ka diin oo ka socda biyo dhaan runtii xoolihii meesha waxaa la odhan karaa hadda wax badan dadkii ay kasoo barakaceen oo magaalooyinka ayay soo galeen oo xoolihii ka dhammaadeen hadda waxaa ugu daran dadka jooga tuulooyinka oo weliba meelaha biyaha looga dhaanshaa ay aada uga fog tahay oo la geeyo booyadii ay tahay ilaa saddex boqol oo kilomitr meelaha ayaa ugu daran runtii abaar aada iyo aada u baahsan ayaa ka jira deegaanka qandala waa garta marka dadkaasi markii hore xagebee marka biyaha uga imaan jireen meel ilaa iyo masaafo intee leeg
runtii dadkan markii horeta waa dadkan waxay ku noolaayeen berkaday biyo markii hore ahaayeen berkadahan oo dareemaysa waa xili roobaad markii roobdo meelaha biyaha qabta muddo roob kama diin biyaha hadda meelaha looga dhaansho oo biyaha ay ka helaanin waxa weeyaan ceelka le ceelgaal ayaa dhaadaar dhaadasaan sheebaab meelahaas wuxuu jiraa saddex boqol oo kilomitr waa meelaha hadda biyo daraanta ugu darra ay ka jidho deegaanka qandala waxaa jira meelo saddex sano biyaa laga dhaaminayay oo iyadana karimo dhaankadus qaanlaaye tuulooyinkaas ceelgaal iyada aageed ah marka meelaha biyaha laga dhaanshaa waa meelaha aadka uga fogfog oo saddexda boqol oo kilomitr jira hadda dasaan oo kaleeto waa garta marka fuustada biyaha oo kale imis ayaa markaa lagu dhaamiya ama lagu geeya dhulka intaa la eg
aada umahadsan tahay hadda halkii booyad oo biyaha deegaanada haddaan sheegay oo aada kuga fog ceelka biyalash ceelgaal dhaadaar shabaab dasaan halkii booyad waxaa lagu geeyaa toddoba boqol oo doolar ayaa lagu geeyaa waa gartay marka dadkan abaartu ay saameeyeen iminka noloshoodu waa sidee
dadka noloshoodu runtii dadku dad xoolahaa si yar haystoo ku noolayay ahaayeen runtii aada bay u saamaysay oo maadaaba aan meesha aanay aanay wax mataqaanaa aanay aanan helin hilib aan la helayn biyihiina ay iska yihiin badda biyaha aadka cidhiriga u ah dadka noloshoodu aada ayay u saamaysay oo dadkii waxa weeyaan waxaa laga yaaba jirooyin xataa inay ka dhasheen meelihii marka aada iyo aada ayay mataqaan noloshooda u saameysay dadkaas ay uga muuqataa in meesha abaaraha ku habsaday deegaanada waa garta marka lacagta aada iminka sheegtay ee dadkaasi biyaha loogu geeyo ma yihiin marka kuwa ay iska bixin karaan awood ahaan
runtii ma aha dadkaasi dad hadda lacagta iska bixin kara hadda asbuucan hadda aan ku jiro waxa weeyaan waxaa biyadhaan yar ka sameeyey oo birmil laba birmiil geeyey lacagtii ay wadaadada ururiyeen ka horna dadka ganacsatada ah ee halka jooga iyo kuwa meelo kale joogaba ayaa iska ururiyey inay iyaguna ugu deeqaan saddex saddex booyadood ama laba laba booyadood si laba laba birmiil ay u helaanin marka dadka noloshoodu waa dad sidaasi ay u gurmanayaan dadka ehelkooda ahaa xagga dowladda puntland iyo xagga hay-adahana insha alla waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan oo ay la gaaraanin intikiraamkooda waa gartay marka dhanka xoolaha oo kale ka war
dhanka xoolaha runtii xooluhu waxa weeyaan hadda meelaha iyaga ay joogaaneen oo xooluhu ay hadda ugu carareen waa meelaha buuraha oo fogfog oo iyagu waxa laga yaaba inay ceelo leeyihiin laakiin dhulkii daaq ma leh way iska dhammaadeen laakiin hadda iyaga biyadhaan hadda deegaanadaas looga sameeyo way jiraan meelo badanoo looga sameeyaa oo hadda biyadhaan ku socdo sida hadda uruun iyo tuulooyin badan oo ku dhow dhow qaanlaaye dhaanka dus dhammaan biyadhaan ayaa laga sameeyaa oo gaadiidkii ayaa dhaaminaya oo iyagana biyadhaan ayaa ka socda oo xoolihii loo dhaaminayo marka way jirtaa iyagana in mataqaanaa ay sii baaba-ayaan maadaama dadaaq aanu jirin laakiin biyadhaan ayaa sidex dadka loogu dhaaminaya iyagana loogu dhaaminaya waa garta marka guddoomiye sidaan la soconno deegaanka dhowaan ciidamo dowladda ka tirsan ayaa si buuxda ula wareegay markii kooxda dacish ay halkaas ay horay ay saldhigyo ay uga samaysteen marka dhanka ammaanka oo kale ka waran hadda maxaa isbedelo ku yimid
dhanka ammaanka sidaa la socotay dee dowladdu aatay ay halkaasi ciidamadii puntland oo daraawiishta iyo b m b f iyo iyo b s istabelahaa waatay tageen runtiiba hadda deegaanka qandala waxa weeyaan waa amni hadda wax dhib oo ka jiraan ma jiraan deegaankan meelaha buuraha ayay u carareen oo ay jiraan iyagana insha allah waa la tegayaa meelahaasna ciidamada waxaa qorsheeda inay tagaan inoo meelaha laga saaro laakiin hadda ciidan meel jooga oo dagaal qaaday hadda meel lagu tilmaami karo jooga oo daacish ma jiraan waa garta marka dhanka kale ee, dadka inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay dhanka badda marka ka war dhankaasi iyo wax soo saarka iminka waa sidee
runtii dadka eh, dhinaca badda waa run eh, soonaha qandala dadku waa kalluumaysato Eh, runtii eh, waxa weeyaan xagga kalluumaysiga dadku waxaan haysan qalabkii kalluumaysiga marar badan markii ay qaxayeen oo kaleeto ay ka dhacarareen qalabkii ay ku kalluumaysan jireen iska burbureen iyo dabaylo dhacay oo ay burbureen dadku hadda waxaa la ohan karaa marka eh, agabkii kalluumaysiga dadkii ma haystaan sidaa daraaddeed wax soo saarkii kalluumaysigana aada buu yaryahay
waa gartay marka ee, inta badan dadku waxay ka cabanayeen dhinaca jariif oo kale marka iminka maxaa isbedelo ku yimid ee, jariifkaas dhibaato intee lag bay deegaanka ku hayaan
runtii eh, xagga wasaaradda kalluumaysiga runtii eh, uu aada bay eh, xooga u saartay sidii loo xakameyn lahaa eh, dooyaha iyo maraakiibta sharci darrada ku imaanaya ku jiriifanaya ku kalluumaysanaya puntland runtii arrintaas hadda sanada laba dhowrkii sano ugu dambeeyey waxaa la odhan karaa inaanay jirin hadda eh, jiriifkii eh, sharci darrada ahaa oo deegaanadan ama xeebaha puntland sharci darrada ku kalluumaysanayay oo caqabada iyo dhibaatada ku hayay eh, bulshada kalluumaysatada ee puntland marka hadda aada iyo aada ayay ciidamada b m b f ta oo yani puntland iyo badaha ilaaliya sidaa daraaddeed hadda aada bay u yar tahay oo hadda ma jiraanin eh, dooyihii badnaa iyo oo aada eh, sharci darrada mataqaanaa jiriif ugu samayn jira Eh, waxaan ugu baaqayaa eh, dowladda puntland hay-adaha caalamka ganacsatada eh, culamaa udiinka eh, abaartan baahsan oo dhibaatada aada iyo aadka u xun ku haysa bulshada deegaanada eh, in sida u rasaa badan ee wax looga qaban karo dadkaasi wax looga qabto aada iyo aad buu mahadsantihiin wasalaamu calaykum raxmat ullahi wabarakaatu